أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا متكني فاصل مدوح كلا سارو فيما يبيح الفطرة wuxuu u fasal yahay waxyaalaha bannayn kara qofka sooman inuu iska afuro qofkii soomanaa inuu iska afuro waxyaalaha masaa'ilka bannayn kara ayuu u fasal yahay sheekhu halkan wuxuu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala dadka acdaarta iska leh acdaarta dadka iska leh oo cudurdaarka iska leh in shareecada islaamku ay u ruqsaysay dadkaasi inay iska afuraan qaala shaykhu raximahu llahu tacaala addaacinu qofkii duray oo dhex galay fi sinni da-da qofkii dhex galay oo da-daa duray oo da-diisu ay aada u weynaatay iyo walmariidu qofkii xanuunsanayay alladii mariidkaasoo laa yurjaa lahu mariidkaa aan loo rajaynaynin ashifaa'u caafimaad aan loo rajaynaynin idaa afdara hadduu afuro kullun minhumaa mid walba oo labadooda ka mida idaa afdaraa saasaa fiicnaan lahayd alif in la aqriyo idaa afdaraa alifu tatniya idaa afdaraa labadoodu hadday afuraan fii ramadaana ramadaanka dhexdiisa hadday labadoodu afuraan yalzamu kullan mid kasta waxaa ku laasimaya kaasoo minhumaa qofkii waayeelka ahaa iyo kii xanuunsanaa oo caafimaadkiisa aan la rajaynayn ka mida muddu dacaamin cuntada mudkeedii ayaa mid walba ku laasimay likulli yowmin maalin kasta ayaa mudkaasina laasimi walaa qadaa'a qadana calayhimaa labadaa shakhsi dushooda qada ma ahaanin laba masaluu rabaa sheekhu raximahu llahu tacaala inuu ka hadlo ama laba qof oo isku xugum ah labadan qof oo isku xugumka waxaa weeye qofkii waayeelka ahaa oo xad xagga da-da ka gaaray uusan awoodi karin inuu soomo yacni biyihiina ilaa xadkaas labaiyo tobanka saac oo qofku uu soomanaan lahaa biyihii intaa uma qadi karo cuntadii labaiyo toban saac kama maqnaan karo waa qof waayeela u baahan in mar walbaba xoogaa dhuunta loo qooyo qof walba waayeel ah oo u baahan mar walbaba dhuunta inuu qoysto qofka waayeelkaa markaa sharciga islaamku wuxuu u jideeyey oo uu u banneeyey inuu iska afuri karo maadaama soomkii uusan awoodi karin qofkaasi marka hadduu iska afuro wax qadaana laguma lahan maalin walba laakiin waxaa waajib ku ah hal koombo raashin ah inuu bixiyo hal koombo raashin ah inuu bixiyo qofka waayeelka ah ayaa maalin kasta waajib ku ah qofka labaad ee sheekhu ka hadlay waxaa weeye qofkii xanuunsanaa weliba xanuun wuxuu xanuunsan yahay aan caafimaad loo rajaynayn oo dhakhaatiirtu ay caddeeyeen inuu xanuunkan uusan ka bogsanayn oo xanuunkan uusan ka raysanaynin qofka isagana waxaa sharciga islaamku uu u banneeyey inuu iska afuri karo wax qadaana aan lagu lahayn isaguna sidii qofkii waayeelka ahaa oo kale waxaa waajib ku noqonaya maalin walba inuu bixiyo hal mud oo tacaama hal mud oo tacaama inuu bixiyo ayaa isagana waajib ku noqonaya qofkii xanuunsanaa addaacinu qofkii dhex galay fi sinni da-da qofkii dhex galay oo da-da duray oo qof waayeela ah iyo walmariidu kii xanuunsanayay alladii mariidkaasoo laa yurjaa lahu qofkaa mariidka aan loo rajaynaynin ashifaa'u caafimaad aan loo rajaynaynin waa qof xanuunsan oo jiro waxaa ku dhacday aan daawo lahayn acaadana allahu min dalik ilaahay naga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala idaa wakhtigii afdaraa labadaas qof haddii ay afuraan fii ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda labadaa qof hadday afuraan yalzamu kullan mid kasta waxaa ku laasimay kaasoo minhumaa labada qof ka mida muddu dacaamin cuntada mudkeedii ayaa ku laasimaya mudka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weye waa hal koombo oo raashin ah weliba dacaamka ulajeeddada laga leeyahay waa xabun saliim laa daqiiq waa xabadiioo nooloo aan budo laga dhigin oo aan la shiidin waxa waajibka sharcigu ka dhigay waxaa weeye waa xabun saliimun laa daqiiq waa xabad saliim ah oon la shiidin oo sidii geedka ay uga soo go-day ah xabaddaa saliimka ah ayuu bixin waaya hal koombo ah hal koombo raashina ayuu bixin weliba ma kaafinayo kuma filla sida dadka qaarkoodba ay sameeyaan kuma filla dadka qaarkood waxay sameeyaan qofka hadduu waayeel yahay ama uu xanuunsan yahay oo la yidhaaho xanuunkaaga waa laga quustay oo caafimaad looma hayo la yidhi dadka qaar waxay sameeyaan daday guryaha ku afuriyaan markaasi waxay leeyihiin mudkii dacaamka beddelkiisii qofaan afurinaynaa qof ayaan afurinaynaahoo qofka aan afurinayno ayaa mudkii dacaamka booskiisii noo gelaya ayay leeyihiin taas waxa weeye sharcigu ma qabo sharcigu taas ma qabee qofku hadduu waayeel yahay ama uu xanuunsan yahay xanuunkiisana aan caafimaad loo rajaynaynin waa inuu qofkii miskiinkaa maalin walba hal koombo raashina uu siiyo hadduu qof afuriyo ajirkiisuu ka heli ajirkii sadaqada waa ka heli laakiin waajibkii mudka ahaa ugama baxayo sidaas waajibkii mudka ahaa sidaa ugama baxayo walaa qadaa'a qadana calayhimaa labadaa qof dushoodana qada ma ahaanin raashinkaa bisa iska bixinayo wayajibu waxaa waajibay cala alxaa'idi gabadhii xaydka qabtay iyo wanufasaa'i gabadhii nifaaska qabtay oo dhiig umileedka qabtay labadaa gabdhood waxaa ku waajibay alifdaaru afurid ayaa waajib ku ah fii ramadaana ramadaankii inay afuraan waajibu wa gayrihi gayri ramadaan ramadaan kayrkii inay afuraanna waa waajib yacni soom oo dhan aanba loo ogolayn lama soomi karo leannahu kama ansaxayo leannahu kama ansaxayo gabadhu haddii ay xaa'ido tahay ama ay nifaas ay qabto oo dhiiggii umusha ay qabto labadaa gabdhood waa waajib inay afuraan inay afuraan labadaa gabdhood waajib sharciyow leannahu hadday isku dayaan inay soomaan soomku kama ansaxayo soomkii kama ansaxayo xaaraamna way ku dhaceen oo cibaado ilaahay yidhi kaama ansaxayso ayay galeen xaaraamna wayajuusu huwa alifdaar afurkii wuu bannaan yahay fii ramadaana ramadaanka dhexdiisa ayuu afurku ku bannaan yahay oo lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa ayuu afurku u bannaan yahay idaa waktigiibuu bannaan yahay oo kaana safaruhu musaafirka safarkiisa uu ahaado dawiilan safaran safarkaasoo dawiilan dheer safarku hadduu dheer yahay safarkaasoo jaa'isan ee haddana bannaanoo safaru macsiyo aan ahayn walow qadara musaafirku awoodba ha u yeesho hadduu doono cala sawmi soomkii hadduu doono awoodba ha u yeeshee isagana musaafirka waxaa u bannaan inuu iska afuro oo masalada kaleu sheekhu ka hadlayo waxaa weeye qofkii ramadaan isagoo jooga ayuu safray ramadaan hadduu joogo oo uu safro sharcigu wuxuu u banneeyey inuu iska afuro waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar waa ka ilaah yidhi idaa kaana hadduu ahaado safaruhu shaksiga safarkiisii waxaa shardi ah dawiilan laakiin sheekhu wuxuu shardi ka dhigay safarku inuu yahay dawiil dawiil maxaa loola jeedaa waa marxalatayn marxalatayn ama arbacatu burud ama tisciin kilomitr kullihaa bimacnan waaxid alfaaddaasoo dhan waa isku macno haddii la yidhaha safarku waa dawiil iyo haddii la yidhaha safarku waa marxalatayn iyo haddii la yidhaha safarku waa arbacatu burud iyo haddii la yidhaha safarku waa sagaashan kilomitr kulligood isku macno waa safarka dheer marka lagu leeyahay waa safar sagaashan kilomitra sagaashan kilomitr meel jirta inuu u safraayo waa shardi amaa meesha uu u socdo haddii soddon kilomitr iyo konton iyo lixdan iyo toddobaatan ay tahay dee ma bannaan oo qof magaaladiisii joogo kale oo wax mashaqo ah iyo wax dhibaato weyn oo qofkii soo gaarayo oo safarkiisa ku soo gaaraya ma jiraan idan marka safarku inuu dawiil yahay waa shardi waxaa kaloo sheekhu uu shardi ka dhigay jaa'isan safarku waa inuu bannaan yahay maxaa baxay hadduu safarku yahay safaru macsiya safaru macsiya hadduu yahay oo inuu qof soo dilo ama inuu maaragtaahay maal muslimiin ah uu soo dhaco ama inuu dad soo dulmiyo waxyaalaha hadduu u safrayo dee waxani waa daruuro daruuraduna waxay khaas ku tahay xukumkan ruksadda waa rukso ruksadduna waxay khaas ku tahay qof mudiic lirabbihi walirasuulihi sala allahu calayh wasalam qof rabbigii iyo rasuulkiisa addeecsan sala allahu calayh wasalam ayaa ruksaddu ay khaas ku tahay amaa qof caasiya falaa ruksata lahu caasi asagu rukso ma lahan wuxuu yidhi sheekhu walow qadara qofkaa musaafirkaa haba awoodo hadduu doono cala soomi shardi ma aha inuusan soomkii awoodin inuusan soomkii awoodin musaafirku shardi ma aha isagoo xataa xoog leh oo soomi kara oo soomkii awood u leh sharcigaa u banneeyey inuu iska afuro laakiin maxaa u fadli badan hadduuba soomi karo maxaa u fiican walafdalu midka fadliga badan lahu lilmusaafiri musaafirka waxaa u fadli badan an yasuuma inuu safarka isaga dhex soomo saasaa u fadli badan idaa lam yaxsul hadduusan xasilaynin lahu musaafirka mashaqatun dhibaato haddaysan u xasilaynin oo wax dhibawa hadda uusan soo gaaraynin oo safarkiina yacni uu awood u leeyahay soomkii waxaa u wanaagsan oo ajir badan inuu iska soomo wa an tasuumuu khayrun lakum waa ka ilaahay yidhi inaad soomtaan ayaa idin khayr badan walaa yajuusu alifdaar damiirka waxaan u celinaynaa ifdaarka walaa yajuusu huwa ay alifdaar afurkii ma bannaana lilmariidi qofkii xanuunsanayay inuu afuro ramadaan ma bannaana ilaa idaa xasalad inay xasisho mooyee lahu lilmariidi qofkii xanuunsanayay mashaqatun dhibaato inay u xasilayso ma ahani dhibaatadaasoo shadiidatun daran bisawmi bisababi soom soomka sababtiisa inuu ku dhibtoonayo ma ahane mariidku ma afuri karo masaladan wuxuu ula jeedaa sheekhu raximah ullahu tacaala qofka hadduu xanuunsan yahay xanuunkiisa labaa loo kala qaadi xanuunkani ma xanuun uu soomka la wadi karaa mise waa xanuun uusan soomka la wadi karin oo dhibaato weyn ay soo gaarayso hadduu soomo haddii qofkii maradkiisu uu yahay marad khafiif ah xanuun iska fudud hergeb iyo madax xanuun fudud iyo waxyaalaha hadday yihiin qofku ma bannaana xanuunsanaya inuu markaa afuro wax fudud hadday yihiin maradkiisu hadduu yahay marad khafiif ah amaa laakiin xanuunku hadduu yahay xanuun culus oo haddii lacalla uu soom isku dayo soomkii uusan awoodi karin markaas way u bannaantahay markaas way u bannaan tahay inuu iska afuro wayajuusu huwa alifdaar afurkii wuu bannaan yahay lilxaamili gabadhii uurka lahayd inay afurto way bannaan tahay iyo walmurdici haweenaydii carruurta nuujinaysay iyaduna way u bannaan tahay inay afurto goorma idaa khaafataa labadaa gabdhood hadday cabsadaan mina soomi soomka xaggiisa hadday ka cabsadaan calaa anfusihimaa nafafyaalkooda hadday uga cabsadaan aw amase calaa awlaadihimaa ama carruurtoodii ay u cabsadaan iyaguna u bannaan tahay inay afuraan dadka acdaarta leh oo sharcigu cudurdaarka uu siiyey waxaa ka mid ah haweenayda xaamilada ah iyo haweenayda murdicada ah haweenaydu hadday xaamilo tahay oo ay uur leedahay ama carruur ay nuujinayso waxaa sharcigu u banneeyey labadooduba inay iska afuraan ama waxay u baqeen naftoodii naftoodii u baqeen oo waxays yidhahdeen hadday haddaad soomtaan dhibaataa idin soo gaarayso ama waxay u baqeen carruurtoodii oo islaantii xaamilada ahayd cunugii caloosha ku jiray ayuu waxay uga baqdeen nafaqadarro inay ku dhacdo nafaqadarro inay ku dhacdo ayuu uga baqday cunuggii caloosha ku jiray haweenaydii nuujinaysana carruurkii u baqdayoo hadday soomto ama caanihii ay ku yaraadaan caanihii uu kaa nugaya ama ku yaraadaan iyo waxyaalahaas iyaduna uga baqday labadoodaba marka sharcigu wuxuu u jideeyey inay iska afuri karaan wayajibu alqadaa'u wayajibu waxaa waajibaya alqadaa'u qadaa waajibay calaa haaulaa'i kuwan aanu soo sheegnay kuwe waa almariid waalmusaafir waalxaamil waalmurdic dadkaasoo dhan waxaa ku waajibaya qado wayajibu alqadaa'u qada ayaa ku waajibaya calaa haaulaa'i kuwan aanu soo sheegnay dushooda qadaa ku waajibaya kullihim dhammaantood oo min alxaa'id waalnufasaa waalmusaafir waalmariid yurjaa bur-uhu waa gabadhii xaydka qabtay gabadhii nifaaska qabtay musaafirkii qofkii xanuunsanayey laakiin xanuunkiisu uu rajo leeyahay xanuunkiisu uu rajo leeyahay intoodaba waxaa waajib ku noqonaya inay soo qadeeyaan soomkii wa idaa waktigii faata sawmu soomku hadduu tago bikayri cudrin cudurdaar la-aan hadduu qofka soomku uuga tago oo waxa weeye wax cudurdaar ah oo sharcigu uu ugu cudurdaaray oo qofkan ku dhacay ma jiraan kasuu soomkii isagoo awoodi kara oo mariid aan ahayn oo musaafir aan ahayn ayuu soomkii kas isaga dhaafay wajaba waxaa waajibaya qadaa'uhu qadaa'u soom soomkaa qadihiisu waa waajib weliba cala alfawri si degdega weliba inuu usoo qadeeyo waajib qofku hadduu yacni iska afuro wax cudurdaara oo ku dhacayna aysan jirin oo iskiisa uu isaga afuro horta qofkaasi wuu dembaabay qofkaasi waxaa weeye waa qof dembaabayoo ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam qof ku caasiyey haddana isagoo dembaabay waxaa intaa dheeraad u ah inuu si degdega usoo qadeeyana waajib waajib waxaa weeye si degdega inuu usoo qadeeyo fa in faata laakiin soomkii hadduu tegey bicudrin bisababi cudrin cudurdaar sababtiisa hadduu soomkii u tegey waa cudurdaaradii aanu soo marnay qofkii waa xanuunsanaa musaafir uu ahaa haweenaydii xaa'idada ahayd tii nufasada ahayd dadkii oo dhan wey oo cudurdaarka lahaa fa in faata hadduu soomku tegey bicudrin bisababi cudrin cudurdaar sababtiisa hadduu qofka soomka uga tegey wajaba qadaa'uhu qadaa'u soom soomkaa qadihiisu waa waajib cala taraakhi gadaalmarin ayuu qaduhu waajib ku yahayo hadduu rabo dib waa isaga dhigi karaa inuu si degdega usoo qadeeyo waajib maaha liannahu cudurdaaru uga tegey cudurdaarka maxaa ka mid a haween haweenaydii dhiigga xaydka qabtay ama haweenaydii nufasada ahayd qofkii xanuunsanayay qofkii musaafirka ahaa dadkaasoo dhan waxa weeye acdaaray leeyihiin maadaama acdaar ay leeyihiin oo sharciguba u ruqseeyey inay iska afuraan qadahoodu si degdega inay usoo qadeeyaan waajibkuma aha bal waa iska dibdhigi karaan waa iska dibdhigi karaan laakiin sida u wanaagsan wal afdalu laakiin sida fadliga badan qofkii xataa soomka cudurdaar uga tegey waxaa fadli badan atacjiilu dedejin inuu hore ka soo qadeeyo markii cudurdaarku uu ka zuulo cudurdaarkii markuu ka zuulo horay inuu qofku uu yacni ka soo qadeeyo sidaasaa u ajir badan waa musaaracatan libaraa'ati dimatihi si markaas qofku uu u dedejiyo qoortiisu inay beri noqoto oo xuquuq ay ka beri noqoto faslun haada kani faasilun mid wax kala saaro w fii ma yalzamu bilifdaar wuxuu u fasal yahay wixii laasimayey bilifdaari bisababi alifdaar qofku hadduu afuro maxaa ku waajibay qofku hadduu afuro maxaa ku waajibay man shaksigii shaksigaasoo faatahu uu ka tegey siyaamun siyaamun soomku uu ka tegey soomkaasoo min ramadaana ee ramadaan ah bicudrin bisababi cudrin cudurdaar sababtiis uu uga tegey oo wamaata dhintay qofkii qofkii soomka cudurdaarka uga tegey waa dhintay qabla an yatamakana intuusan suurtogal u noqon uusan suurto gashan min qadaa'ihi qadaa'i sawmi soomka qadihiisii intuusan suurto gashan ka hor u dhintay oo intaysan u suurto gelin inuu soo qadeeyo ka hor u dhintay falaysa lahu soomkaas tadaarukun gadaalka gaarid ma leh soomkaas gadaal lagama gaarayo lama soo qadaynayo ilaa qofkiiba waa dhintay cudurdaarkii ayuu la dhintay oo isagoon u suurto gelin inuu soo qadeeyo masaladan muxuu ula jeedaa sheekhu masaladan ulajeedadeeda waxaa weeye qofkii soomkii cudurdaaru uga tegey oo maalan tusaale ahaan wuuba xanuunsanaa waa xanuunsanaa qofkii qofkii marka isagoon u suurto gelin inuu soo qadeeyo oo xanuunkii ku dhex jira xanuunkiiba ku dhintay jaanis uma helin oo caafimaad uu ku soo qadeeyo jaanis caafimaada oo soomkii uu ku soo qadeeyo ma helin xanuunkiiba isaga dhintay xanuunkii hadduu isaga dhintay qofkaas wax ku waajibaya ma jiraan laa qadaa walaa tadaaruk wax qadaa ku waajibi maayaan tadaaruk soomkaasi ma lahoo gadaal ha laga soo qadeeyo gadaal ha lagala yimaado ma lahan raashin ha laga bixiyo ma ku waajibayo wax ku waajibaya ma jiraan leannahu qofkani intaysanba jaanis helin ka hor uu iska dhintay falaysa lahu soomkaas tadaarukun gadaalka gaarid ma leh fa in maata shaksigu hadduu dhintay laakiin bacda tamakuni suurtagalkii ka bacdi min alqadaa'i qadaha markuu makansaday isagoo qadayn kara ka bacdi u dhintay oo jaanis waxaa soo maray uu ku qadayn karo fa imaa an yasuuma canhu can ilmeyd shaksigaa meydka ahee dhintay xaggiisa inuu ka soomo weliyuhu qofkiisa qariibka ah ee qaraabada la'ah inuu ka soomo weliga hadda waxaa loola jeedaa alqariib qofkii qaraabada la'ah ayuun loola jeedaa mooye weliyulyatiimkii tacruufka oo maalka tawallin jiray kaas kaliya loolama jeedo alweliyu kullu qariibin waa qof walba uun qaraabadiisa ka mid ah fa imaa an yasuuma canhu meydkii xaggiisa inuu ka soomo weliyuhu weliyulmeyd meydka qof qaraabo la'ah inuu ka soomo wa imaa an yudcama canhu ama meydka in laga bixiyo oo laga quudiyo muddun hal mud in laga quudiyo likulli yowmin maalin kasta hal mud in laga quudiyo labadaasba way bannaanta labadaas masaleba way bannaan yihiin masalada sheekhu uu ka hadlaya waxaa weeye qofkii soomkii cudurdaar uga tegey waa xanuunsanaa tusaale ahaan uu xanuunsanaa laakiin janis waxaa soo maray uu ku qadayn karo janis uu ku qadayn karo ayaa soo maray isagoon qadayn awoodna u leh inuu soo qadeeyo ayuu iska dhintay qofkii qofkaa marka laba mas'alaba dadkii yacni isaga ka dambeeyey oo qaraabadiisa ahaa laba mas'ala midba way samayn karaan midda ay doonaan waxay samayn karaan qof qaraabadiisa ah inuu ka soomo tusaale ahaan ramadaankii soddon maalmoodaa lagu lahaa qof qaraabadiisa ah inuu ka soomo ama qof ajnebi ahoon qaraaboba la ahayn laakiin qaraabadii ay u ogolaadeen oo ay u fasaxeen oo idan ay siiyeen qaraabadiisu inay soomaan ama qof kale oon qaraabo la ahayn inay fasax u siiyaan oo ay u idmaan si qofkaa meydka ah looga qadeeyo oo qadihii looga gudo taas marka way bannaanta waxaa kaloo bannaan wa imaa an yudcama canhu muddun likulli yowm ama raashin in laga bixiyo maalin walba hal koomba in laga bixiyo ilaa soddonkii koomba sidaas loo dhammaystirayo iyadana way bannaanta labadaas midkii u fudud ayay samayn karaan marka mas'aladan hore oo ah fa imaa an yasuuma canhu weliyuhu qof qaraabaha ka soomi kara masaladan laleeyahay qofkii meydka ahaa oo jaanisku intuu soo maray jaaniskii aan ka faa'iidaysan oo sidaa u dhintay qaraabaa ka soomaya marka la leeyahay dee qaraabadii waxaa u bannaan tusaale ahaan haddii soddon soddonkii ramadaan hadduu la dhintay oo soddonkii maalmood lagu lahaa qaraabadii waxaa u bannaan soddon qof in loo qaybiyo soddon maalmooday ahayn soddon qof oo qaraabo ah way qaybsan karaan adiga maalin soon adiga maalin soon soomkii marka muxuu uga gudmay fii yowmin waaxid hal maalin oo keliya ayaa soomkii laga gudo way bannaan tahay masaladaas masalada waxaan ku soo qaadanay kitaabka bukhaariga ayaan ku soo marnay ahar salafka laga wariyey ayaan bukhaariga ku soo qaadanay wa calayhi madhabu shaafici madhabka imaamu shaaficina waaba sidaasba oo waxa weeye qofkii haddii laleeyahay qaraabadii way ka soomi karaan marka laleeyahay soddonkii maalmood waxaa bannaan soddon qof oo qaraabaa in loo qaybiyo oo la yidhi adiga hal maalin soon adigana hal maalin soom adigana hal maalin soom idan marka maxaa imaanaya qofkii in soomkii laga bixiyey fii yowmin waaxid hal maalin oo keligiisa waa laga bixin karaa qofkii soomka waman lazimahu qadaa'u shayin min ramadaana waman shaksi shaksigaasoo lazimahu shaksiga uu ku laasimay qadaa'u shayin shay qadihiisii qofkuu ku laasimay shaygaasoo min ramadaana ee ramadaan ka mid ah oo wa akharahu qadahaas dib u dhigay qadihii dib isaga dhigay bikayri cudrin cudurdaar la'aan uu qadihii dib isaga dhigay xataa jaa'a ramadaanu ilaa ramadaan uu ka yimaado uu qadihii dib isaga dhigay ramadaankaasoo alaakharu ee kale ramadaankii kalea ku yimid wajaba calayhi shaksigaas waxaa ku waajibaya maca alqadaa qadaha micigiisa waxaa ku waajibaya likulli yowmin maalin kasta uu soo qadeeyo muddun mud ayaa ku waajibaya koombo raashina mudkaasoo min طacaamin ee cunto ah wayatakararu lmuddu mudkuna wuu soo laalaabtaa bitakaruri siniina sanooyinka soo laalaabashadooda ayuu mudkuna soo laalaabanaa masaladan wuxuu la jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala qofkii waxaa lagu lahaa maalmo ramadaankii ka mid ah qadahoodaa lagu lahaa jaanis wuxuu helay uu ku soo qadayn karo ma soo qadayn waa iska fududaystay waajibka ilaahay dul saaray oo qadaha ahaa waa iska fududaystay ramadaankii kalea ku yimid ramadaankii kale ayaa ku yimid jaanis wuxuu helayay kow iyo toban bilood uu jaanis haystay waa qadayn kare awoodu u lahaa jaaniskii marka soo maray waa iska dayacay ramadaankii kalea ku yimid ramadaankii kale hadduu ku yimid qofkii horta qadihii sidii u taagayn qadihii awelba waa laga rabaye qadihii sidii u taagayn oo qadihii waa laga rabaa laakiin maxaa ziyaado ah ramadaankan kaleo hadda yimid muxuu soo kordhiyey wuxuu soo kordhiyey oo cuquubo ah soddonkii maalmood oo qadihiisii oo lagu leeyahay iyo soddon koombo oo raashin ah maalin walba halmud maalin walba halmud wuxuu sameeyey qofkan haddii haddana ramadaankii kale ku yimid hadduusan haddana ramadaankii uusan ka faa'iidaysan haddana ma uusan qadayn ramadaankii kale ku yimid raashinkii iskama bixin ma qadayn haddana ramadaan kale haddana yimid ramadaan kale hadduu yimid ewel soddon koom buu ahaa lixdan koombo wey haddana sanad walba waxaa kusoo siyaadaya soddon koombo haddana jaaniskii kama faa'iday ramadaan kalaa yimid soddon koombo cusub waa sagaashan koombo kuwad sidaas un mar walboo jaaniska uu dayaco soddon koomba ku siyaadaya sanad walba soddon koombo wayatakararu lmuddu mudkuna wuu soo laalaabtaa bitakaruri siniina sanooyinka soo laalaabashadooda ayuu midka ku soo laalaabtaa wakadaa sidaas oo kale ayaa yajibu lmuddu mudku uu u waajibaa maca alqadaa qadaha micigiisa cala alxaamili waalmurdici cala alxaamili islaantii uurka lahayd iyo walmurdic iyo islaantii carruurtka nuujinaysay iyagana mudkii iyo qadihii uu ku waajibay goorma idaa afdarataa hadday labadoodu afuraan lilkhawfi liajli اlkhawf cabsi darteed hadday u afuraanoo calaa awlaadihimaa carruurtooda ay u cabsanayaan faqad oo keli ah ilmihii bisay u cabsadeen marka maxaa laga rabaa qadana waa laga rabaa raashinna waa laga rabaa inay bixiyaan maalin walba mud masaladan sheekhu uu ka hadlaya waxaa weeye islaantii xaamilada ahayd oo uurka lahayd waxay u baqday carruurteeda bis nafteeda uma baqin oo waxay tihi carruurkan haddii aada soomto nafaqa darra amay kaaga dhacdaaho uu daciifaa carruurkan uurka ku jira marka maxay u baqday carruurkii bisay u baqday carriirkii bis hadday u baqday laba shayba waa laga rabaa welba qado waa laga rabay maxaa dheeraada haddana mudna waa laga rabaa raashinaa laga rabaa maalin walba raashin islaantii carruurka nuujinaysana waa la mid islaantii carruurka nuujinaysay hadday iyaduna carruurkeeda u baqday qadana welba waa laga rabaye waxaa u ziyaadaa mud haddana maalin walba hal mud ayaa ku waajiba laakiin maxaa baxay calaa awlaadihimaa la yidhi maxaa baxay calaa awlaadihimaa ay u baqeen la yidhi waxaa baxay haddii ay u baqaan calaa anfusihimaa faqad naftii kalihii u baqeen ama waxay u baqeen cala alanfusi waalwalad labadooda wada jira naftii iyo carruurtiiba waa u baqeen markaas maxaa laga doonay qada oo keli ah qada oo keliya ayaa laga rabaa markaas wakadaa sidaasoo kalea yajibu lmuddu mudku ugu waajibaa maca alqadaa qadaha micigiisa cala alxaamili waalmurdici cala alxaamilati lama dhihin waana haweeney luqa alcarabiya waxaa weeye wasfiga wuxuu ku leeyahay luqa alcarabiya waa in ta' lala xidhiiriyo sifada haddii haween ay tahay qaa'imatuna laleeyahy haweeney taagan jaalisatun haweeney fadhisa ma la dhahayo qaa'imun islaan taagan jaalisun islaan fadhisa ma la dhahayo waa in ta' lala xidhiiriya waajiba qaa'imatun jaalisatun layidhaha laakiin tan maadaama sifatun limu'anaf uu yahay maxaa ta' loola xidhiirin waayo cala alxaamili maxaa loo dhihi cala alxaamilati waalmurdicati maxaa loo dhihi iyadoo ah sifatun limu'anaf sababtaan loola xidhiirinayn waxaa weeye waa sifa oo qof la wadaagta aysan jirin haddii sifada markaa haweeneyda qof la wadaagta aysan jirin ta'da waa laga dhaafay markaas ta'dii markaas waa laga dhaafay leanna waxaa weeye xaamil markii la yidhaha sifatu alxamli waa sifatun takhtasu biاnnisaa waa sifa haweenka marka farqi ma imanayo yacni iltibaas dheehgal iyo labsi ma imanayoba murdicna sidaasaa loo yiriyo murdicati lama dhihin lianna aradaac waa sifatun takhtasu biاnnisaa radaac isaguna waa sifo gaar ku ah dumarka kaas ku ah marka ma imanayo ta'dii la dhihi jiray taau lfarqi alfarqu bayna almudakar waalmu'anas ta'da ha lagu kala saaro ragga iyo dumarka sidaasaan loo dhehinin idaa afdarataa hadday afuraan labadooda lilkhawfi liajli alkhawf cabsi darteed hadday u afuraan calaa awlaadihimaa carruurtoodii ay u cabsadeen faqad oo kale ah oo maxay uga cabsadeen min isqaadi alxamli uurkii inay soo tuurto islaantu wa tadaruri اlwaladi carruurkii inuu dhibtoodo ow halaakihi biqilati laban caanihii inuu inta ku yaraado cunugii uu halaagsamay ka baqday bikhilaafi maa idaa khaafataa calaa anfusihimaa faqad hadday naftooda bis u baqaan ow calaa anfusihimaa maca alxamli waalwalad ama xamligii waladkii iyo naftii labaduba u baqeen fayajibu calayhima alqadaa markaas qada bisaa laga rabaa bilaa fidya fidya la'aan kalmariid waxay la mid noqonayaan qofkii xanuunsanayay alladii yurjaa bur'uhu caafimaadkiisa la rajaynayo faina kulan mid walba khaa'ifun wuxuu u cabsaday calى nafsi waman afdara biاljimaaci waman shaksiga shaksigaasoo afdara afuray biاljimaaci bisababi اljimaac jimaac sababtiisa qofkii ku afuray oo xaaskiisii u tegey fii nahaari ramadaana maalin ramadaan qofkii xaaskiisii u tegey yucazaru huwa shaksigaas waa la canaanana haddii dowlad ay jirto markaas oo maxkamad cadaaladuhu ay jirto qofkaas waa in maxkamadda la geeyo la tacsiiriyo waxaa lagu tacsiiri tacsiir laa yabluqu adna alxuduud waa tacsiir aan la gaarsiinaynin xuduudda yacni xad lama gaarsiinayo lama xadayo laakiin xoogaa waa la canaanano xabsi saddex maalmood oo kale in la xabiso tinta in laga xiiro in lagu fadeexeeyo mujtamaca hortooda waxaanuu sameeyey la yidhaah waa bixasabi maa ra'aahu alqaadi qaaligu siduu canaan u arko qofkan munaasib canaantaasaa u ah midduu is yidhaah ayuu ku samaynaa midduu is yidhaaho qaadigu middanaa qofkan munaasib u ah ayuu ku canaanana ama xabsi ha noqdo tintuu ka xiiro ha noqdo inuu mujtamaca dhexdooda ku eedeeyo ku cambaaray ha noqoto waa bixasabi maa ra'aahu اlqaadi qaadigu wuxuu arko cambaarayn yucazaru qofkaas waa la canaantaa maalin ramadaan xaaskiisii u tegey watajibu calayhi shaksigaasna waxaa ku waajibaysa alkafaaraةu اlcudmaa alkafaaratu kafaaraa ku waajibaysa kafaaradaasoo alcudmaa ee weyn kafaaro weynna waa laga rabaa kafaaro weyn waa laga rabaa qofka wahiya kafaaradaas weyn oo qofka ku waajibaya waxawey waa cidqu raqabatin luqun xuraynteeda luqun bimacnaa waa min tacbiiri اljuز'i wa iraadati اlkulli addoonkii oo dhanaa loola jeeda addoonka qayb ka mida la cabiray laakiin ulajeedadu waa addoonkii oo dhan wahiya kafaaradu cidqu raqabatin addoon xurayntiisii wey addoon un baa loola jeeda raqabadaasoo mu'minatin mu'minada addoon muumina waa inuu xureeyo raqabadaasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebo oo dhan ka nabad galay almudirati bilcamali waalkasb ceeb oo dhibaato u keenaysa addoonku inuu shaqaysto ou camal falo ceeb ka nusqaaminaysa arrimahaas waa inuusan addoonku lahayn addoon ceebka saliim ahoo muumin ahoo muslim ah ayaa laga rabaa inuu xureeyo waa xilligii hadday addoommadu jiri jireen xilligii addoommadu jiri jireen fain lam yajid hadduusan helin addoonkaas waa sida hadda wakhtigan oo kale aan joogno addoon ma jiro addoonka hadduusan qofku heli karin fa siyaamu shahrayni fa calayhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayn laba bilood sankood labada bilood oo mutataabicayni ee xiriir ah hal maalin hadduu afuro isagoo tusaale ahaan soo soomay tusaale ahaan wuxuu soo soomay konton iyo siddeed maalmood ayuu soo soomay maalintii konton iyo sagaalaad uu afuray hadda soo bilaawo koow soo bilaawo shahrayn mutataabicayn waa shart fa calayhi korkiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soomkoodii labadaas biloodoo mutataabicayni ee xiriir ah labadaas biloodoo mutataabicayni ee xiriir ah fa in lam yastadic hadduusan awoodin oo labadii bilood inuu yacni soomo awood uma lahan oo waxaa weeye wuxuusan awood u lahayn qofkii tusaale ahaan waa qof waayeela oo kale waa qof xanuunsanaya oo kale cudurdaara ku yimid waa xanuunsanahay ama qof waayeela wey fa in lam yastadic hadduusan awoodin labadaa bilood fa idcaamu sitiina fa calayhi dushiisa waxaa ah idcaamu sitiina lixdan quudinteed oo miskiinan min miskiinin miskiin ah lixdan miskiin waa inuu quudiyo hadduusan awoodi karin labadii bilood inuu soomo likullin mid kastana waxaa u sugnaaday kaasoo minhum ee masaakiintii ka mid a muddun hal koombo mudkaasoo min dacaamin ee cunto ah hadduu qofkii labadii bilood uusan xidhiirin karin oo soonkii oo waayeel waa qof xanuunsanaya markaas waxaa waajib ku noqonaya lixdan miskiin miskiin walba hal koombo hal koombona waa tii hadda aanu soo sharaxnayo waxaa loola jeedaa waa xaba saliim ah xaba saliima weeye ulajeeddadu maaha haddaad lixdankii miskiin hadduu qofku intuu isku soo arooriyo qada uu u sameeyo lixdan miskiin uu isku soo arooriyey qaduu u sameeyey taasi ugama baxayo waajibkii waajibkii midkaas ugama baxayo waxa yacni sharcigu jideeyey oo axaadiista nabigana ku soo arooray sala allahu calayhi wasalam waxaa weeye miskiin walba xaba saliim sii amaa qadaan ka bixin iyo maqaayadaan geyn iyo kuma baxayso taas qadaan ka bixin iyo maqaayadaan geyn ma ku baxayso miskiin walba yacni hal koombo raashin oo sidiisa adigoon ka soo shiidin waa inaad siiso baabun haadaa midkani baabun baabun fii bayaani axkaami alictikaaf wuxuu u baab yahay caddaynta axkaamta ictikaafka ictikaaf maxaa loola jeedaa wa huwa mukthun makhsuus waa nagaashiyo oo masaajidka lagu nagaanayo oo makhsuusun la gaar yeelay min shaksin makhsuus kana imanayo qof makhsuusa oo dadkao dhan ictikaafku kama ansaxaye waa dad makhsuusa oon qofkii aan daahirka ahayn kama ansaxayo ictikaafkii qofkii majnuunka ahayo waalnaa kama ansaxayo min shaksin makhsuus fii makaanin makhsuusin waxaana lagu ictikaafo waxaa weeye waa makaan weliba makhsuus ah makaan makhsuus maxaa loola jeedaa yacni masjid oo kale guri oo kale ictikaafku kuma ansaxayo oo waxay ka mid tahay cibaadooyinka masaajidka mooye meel kale aan lagu samayn karin masaajidka mooye meel kale cibaadooyinka aan ku ansixayn ayuu ictikaafku ka mid yahay wuxuu la mid yahay ragcada la yidhaaho ragcatay taxiyatulmasjid labada ragco labada ragco taxiyatulmasjid iyaguna kuma ansaxayaan meelaan masaajid ahayn ictikaafku isaguna meelaan masjid ahayn kuma ansaxo fii makaanin makhsuus biniyatin weliba wuxuu u baahan yahay ictikaafka in la niyeysto ictikaafka in la niyeystana wuu u baahan yahay qofku hadduusan niyeysan cibaadadii ictikaafka way dhaaftayo uma soconayso lidaalika qofku markuu taalibulcilmi yahay masaajidka uu soo galo cilmi ama dadka u akhrinayo ama isaguba akhrisanayo waa inuu ictikaafka hore ka niyeysto si markaa cilmigii dhegaysigiisii cibaadadiisiina ay ugu socoto cibaadadii ictikaafkuna ay u socoto waa inuu niyeysto ama haddii masjidkii waanad iska soo gasho oo ictikaaf aadan niyeysan cibaadadii ictikaafku kuma soconayso mana kaa ansaxayso lanna kulla cibaada ma ansaxdo ilaa biniya cibaado walba waxay u baahan tahay in la niyeysto wa huwa ictikaafku min asharaa'ic alqadiima wuxuu ka mid yahay shareecooyinkii qadiimiga ahaa oo ummadihii hore iyo ambiyadii hore way ictikaafi jireen qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wacahidnaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciil waxaan kula ballannay an dahiraa beyti gurigayga nadiifiya waa kacbada kacbadaa loola jeedaa waa masjidka kacbada kacbada nadiifiya litaa'ifiina waalcaakifiin kuwa dawaafaya kacbada iyo kuwa ku ictikaafayaba u nadiifiya si ay ugu cibaadaystaan dadka marka walcaakifiinadaas ayuu sheekhu ka deliishana waxay deliil u tahay ummadihii hore inay cibaadadan ictikaafka ay samayn jireen walaslu fiihi qabla alijmaac qowluhu tacaala waxaa asal u ah ictikaafka ijmaaca ka hor walaa tubaashiruuhunna haweenkii ha la baashirinina oo ha isticmaalinina walxaal antum idinku caakifuuna fi lmasaajid idinkoo masaajidkii ku ictikaafaya wa arkaanuhu arbaca ictikaafku wuxuu iska leeyahay arkaan afar ah lubthun horta nagaashiyo waa shardi ruknu lawal waa in nagaashiyo lagaa helo masjidkii aad ku daahdid wa niyatun niyana waa laga maarmaan inaad niyaysatid wa muctakafun fiihi meel lagu ictikaafayo dhexdiisa waa masjidkii waa rugni asaguna waxaa meesha ka maqan oo sharax uu ka tegey saddex bisuu sheegay lubthun wa niyatun wa muctakafun fiihi wa muctakifuna ka maqan bisiiqati ismi alfaacil aan la akrin wa muctakifun waa qofkii ictikaafayey naftiisa waa in la helo qofkii ictikaafayey naftiisa waa in la helo arkaanta afarta ah ayuu iska leeyahay ictikaaf wa shuruudu lmuctakif qofka ictikaafaya shuruuddiisii islaam inuu yahay waa shardi oo gaalka kama ansaxayo caqlun waa shardi inuu caqli leeyahay qofku aalan kama ansaxayo wa khuluwun min xadaثin akbar xadaث weyn qofku inuu ka maran yaho janaabe iyo uusan qabinna waa shardi falaa yasixu ictikaafu man itasafa bididdi shayin min dalik waxyaalaha aanu soo sheegnay lidkoodii qofkii ku sifooba ictikaafkiisu ma ansaxayo alictikaafu ictikaafku sunnatun sunnawo sunnadaasoo mu'akadatun ee la adkeeyey waa sunno aad nabigeenu u adkeeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo ajirkeeduna uu badan yahay walaa yasixu mana ansaxo ictikaafku ilaa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa maahane meel kale cibaadadani kuma ansaxdo biniyatin niyo maahane wax kalena kuma ansaxo ictikaaf bilaa niya masaajidka yaan isaga nagaanoo iska fadhiisan oon mana niyeysan ma ansaxayo wa aqaluhu aqalu lmukfi nagaashiyaha masjidka lagu nagaanayo waxaa ugu yar laxdatun ilminicsi laxdadaasoo tasyiidu ka siyaadsan calaa طumaaniinati salaati salaadda xasiloonideedii ka badan intii rukuuca aad ku xasili jirtay waa inaad xoogaa ku siyaadiso inta aad masaajidka ku nagaanisid waa ugu yaraan ugu yaraan lambarka ugu yaraa laga soo qabtay lambarka ugu yar cibaadada ictikaafka waxaa weeye intii aad ku xasili jirtay rukuuca wax yar wax ka badan waa inaad ku daahdid masjidka waa ugu yaraan ugu yaraan intaas wax ka yar ictikaaf maba noqonayo intaas wax ka yar cibaado ictikaaf ma noqonayo wuxuuna qof walbaba uu ka ajir badan yahay qofba qofka uu masaajidka uga daahid badan yahay qofkii hal saac ku ictikaafay waxaa ka sii ajir badan qofkii laba saac gaarsiiyey kaana qofkii saddex gaar kaasna kii maanta o dhan masaajidka ku ictikaafayey oo niyeystay ayaa ka sii ajir badan wa tudlabu waxaa la dalbaa almuwaadabatu joogtayn calayhi cala alictikaaf qofku ictikaafku inuu joogteeyo ayaa la dalbaahoo sunno ah kullamaa mar kastoo dakhala almasjida mar walbuu masaajidka soo galo inuu ictikaafu niyadiisa uu ku soo galo saasaa sunnaa mar walba masaajidka soo gala biniyati اlictikaaf inuu ku soo galo khusuusan akhusa waan gaar yeelaa khusuusan si gaara fii ramadaana si gaara waxaa loo khaas yeeli ramadaanka maxaa yeelay ramadaanka inta badan nabigeenna waa ictikaafi jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh cibaado kasta ahina waa mudaacaف fii shahri ramadaan bisha ramadaan cibaado kasta waa la laalaabay ajirkeedii wa fi اlcashri اlawaakhiri minhu afdalu wa huwa ictikaafku fi اlcashri tobanka dhexdeeda tobankaasoo alawaakhiri ugu dambeeya tobankaasoo minhu ramadaanka ka mid a ayuu afdalu sii fadli badan yahay lidalabi leylati اlqadri liajli dalabi leylati اlqadri habeenka leylatulqadriga raadintiisa darteed ayuu tobankaa ugu fadli badan yahay weliba sheekhu wuxuu ku leeyahay wuxuu sii fadli badan yahay ictikaafku tobanka ugu dambeeya ramadaan oo tobanka ugu dambeeya nabigu waaba joogteeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh tobanka ugu dambeeya ramadaan nabigu waa daa'imay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh oo ictikaafi jiray sababta tobankaa ictikaafku ugu fadli badan yahana waxaa weeye waa habeenka leylatulqadri qofku inuu waafaqo ayaa suurtagala hadduu ku dadaalo ictikaafka wayubdiluhu halkan sheekhu wuxuu uga hadli ictikaafka maxaa burin kara waxyaalaha ictikaafka buriya wayubdiluhu ictikaafka waxaa buriya sawaaءun almanduur wagayruhu ha noqdo ictikaaf aad ku nadartay ha noqdo midaadan ku nadrin wa sawaaءun almuطlaqu wاlmuqayad ha noqdo ictikaaf aada wakti ku qayday laba maalmood aan ictikaafi saddex maalmood ama waa muطlaq maalmo ma aadan sheegin والمqaydu midkii la qayday oo la mid waxaa burinaya bishahwaةi in أnزla hadduu qofkii mani dejiyo waxaa burinaya aljimاع jimaaci waa burin waxaa kaloo burinaya inzaalka hadduu inzaal sameeyo mani dejiyo asagoon waxba jimaacin xataa wuu ka buray wayubdilhu waxaa burinaya اعtikaafkii aljimaacu jimaaci ayaa burinaya qofkii asagoo اعtikaaf u xiran yahay oo اعtikaafkii niyadii niyeystay ayuu jimaac sameeyey eber wey اctikaaf اعtikaafkii eber hadhow hadduu doonayo inuu اعtikaaf sameeyo waa an yaأtiya bniyaةi jadيida an yujadida الniya baعda اljimاع waa inuu niye cusub la yimaado kii hore eber baعda اljimاع waa inuu niye cusub la yimaado والsukru ayaa burinaya sakhraannimadii qofkii caqligiisiyaa ka baaba isagoo اعtikaafkii ku jira caqligiiyaa yani ka tegey oo sakhraan uu noqday اعtikaafkii waa ka buray hadhow markuu soo miraabo عalayhi an yujadida الniya hadduu soo miraabo waa inuu niyada mar kale la yimaado niyadii waa inuu mar kale la yimaado camdan caamidan xaalow isagoo u kasaya uu qofkii sakhraamay isagoo u kasaya ayuu qofkii sakhraamay maxaa baxay hadduusan qofkii u kasaynin oo maalan biqudrati illaahi isagoo masjidkii ku jira ayaa waxaa u yimid suuxdimo iyo wax la mid a caqligiisii saasuu u tegey hadhow hadduu soo miraabo ictikaafkii meeshiisu kasii wadana niyada inuu soo cusbaneeyo shardi ma aha لأnnahu camdi ma ahan sukrigan wاlkufru gaalnimadii ayaa burinaysa waxyaalaha اعtikaafka burinaya waxaa ka mid a gaalnimo qofkii asagoo muctakif oo اعtikaafkii ku jira ayuu islaamnimadii ka baxay walciyaadu biالlah اعtikaafkiisii wuu buray wاljunuunu waalidiyaa burinaysa waalidii ayaa burinaysa اعtikaafkii qofkii wuu waashay isagoo اعtikaafkii ku jira wاlxaydu xaydkiyaa burinaya haweeneydii iyadoo masaajidka اعtikaaf ku jirta xaydaa u yimid waa ina masaajidka isaga baxdo اعtikaafkiina waa buray اعtikaafkiina wuu buray والnifaasu nifaaskiyaa burinaya oo nifaaskiyaa ku dhacay iyadoo masjidkii ku jirta waa ina masaajidka isaga baxdo haddiiba nifaas yimid masaajidka waa inay isaga baxdo اعtikaafkiina waa buray wاlkhuruuju bixitaankii ayaa burinaya اعtikaafka min almasjidi masaajidkii uu isaga baxayba bilaa cudrin cudurdaar la-aan isagoo wax cudurdaar ah aan jirin uu masaajidkii isaga baxay de asagoo ictikaaf niyeystay oo masaajidkii ku cibaadaysanayo ku ictikaafaya cudurdaar la-aan hadduu masaajidka bannaankiisa u baxay hadhow hadduu soo laabto ictikaafkii horaa iisii socda ma dhahayee calayhi an yujadida niya waa inuu ictikaaf cusub iyo niye cusub hadda ka bacdi inuu la yimaado waa buriy ictikaafkii waalkhuruuju bixiddii ayaa burinayo min almasjidi masaajidkii uu isaga baxay bilaa cudrin cudurdaar la-aan uu masaajidkii uu isaga baxay ilaa idaa adlaqa shaksigu inuu markii hore idlaaqay maahan hu ictikaafkii fi niyati niyada dhexdeedii inuu markii hore isaga idlaaqay maahan oo wakharaja min almasjidi masaajidkana uu ka baxay caasiman xaaluu go'aansaday cala rujuuci laabashada lahu lilictikaaf ictikaafkii inuu usoo laabtay niyadaas uu ku baxay markuu baxayay oo masaladan muxuu ula jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala ilaa idaa aطlaqahu ictikaafka inuu idlaaqay ma ahan fi niyati niyada dhexdeeda uu ku idlaaqay inuu niyada ictikaafka ku idlaaqay maxaa loola jeeda ictikaafka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood muqayad iyo muطlaq wuxuu qaybsamaa muqayad iyo muطlaq muqayadka waxaa la yidhaha ictikaafkii qofku maalmo gaara uu shardi uga dhigtay masaajidka bishardi inaan ku ictikaafo toddoba maalmood toban maalmood kaas maxaa la yidhaha muqayad maalmaad ku qayday mid kalena waxaa la yidhaha muطlaqo waa mid aad iska niyeysatay inaad iska idla- iska ictikaafayso wax maalmaa iyo wakti ma aadan sheegin marka midka uu ka hadlayo sheekh waxaa weeye ilaa idaa aطlaqahu markuu leeyahay waa ictikaafkii muطlaqa ahaa oo wax maalmaa uusan shardi uga dhigin ictikaafkaas hadduu asagoo mudlaqa niyeystay oo laba maalmood ma dhihin saddex maalmood ma dhihin hal saac ma dhihin laba saac ma dhihin mudlaqu ka dhigay hadduu sidaa ictikaafku mudlaq u ahaa wa kharaja uuna ka baxay min almasjidi masaajidkii caasiman laakiin xaalu yahay isagoo go'aansaday cala rujuuci laabasho lahu inuu ictikaafkiisi u soo laabanayuu go'aansaday markaa ictikaafkiisii sidii ugu socdaa walaa yujadidu niya niyada markaa ma soo cusboonaysiinayo lannu ictikaafku markii horeba tataabuc shardi ugama dhiginoo bishardi laba maalmood saddex maalmood aan ictikaafo ma dhihin markuu masjidka ka baxayana wuxuu uga baxay bishardi inuu usoo laabanayo xaajuu soo gudanaa danuu soo gudanaa wuxuuna niyeysanya inuu ictikaafka usoo laabanayo ictikaafkiisii kama burin kaas u socda oo hadhow niyada ma soo cusboonaysiinayo wallahu subxaana wa tacaala